mooshinkan ka dhanka ah madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya rigathi gashagwa ayaa waxa uu codeeyey laba boqol iyo sideetan iyo kow xildhibaan waxaana diiday afartan iyo afar xildhibaan halka hal xildhibaanna uu ka aamusay baarlamaanka ayaa la horgeeyey kow iyo toban dacwadood oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka kuwaasoo ay kamid yihiin ku-xadgudubka dastuurka iyo sidoo kale ku-xadgudbidda madaxweynaha iyo golaha xukuumadda iyo inuu wax u dhimay madax banaanida garsoorka eedeymaha dheeraadka ah ee sidoo kale loo soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ah hadalla kicin dadweynaha ah iyo sidoo kale kalqaybinta bulshada madaxweyne ku-xigeenka ayaa kasoo hormuuqday baarlamaanka isagoo iska difaacay eedeymaha loo soo jeediyey waxa uuna meesha ka saaray sheegashadaasi oo uu ku tilmaamay dacaayad aan sal iyo baar midna lahayn waxa uuna sheegay in arrintaasi lagu doonayo in sumcadiisa lagu xumeeyo xilkana looga qaado mooshinkan ayaa hadda waxa uu u gudbi doonaa aqalka sare ee sanadka halkaasoo ay uga doodi doonaan qodobada lagu soo eedeeyey madaxweyne ku-xigeenka wadanka kenya oo ay codka u qaadeen aqalka baarlamanka haddaba cabdinaasir aadan oo ah sharciyaqaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama baarlamanka kenya ay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenka sida uu ku dhaqangelayo mooshinkan
hadda waxaa u furan baarlamanka sare ama sanadka ayaa maaragtay howsha maaragtay tegaysa laba beri kadib ama within two days speakerga baarlamaanka hoose wuxuu warqad u qori doonaa speakerga senatka ama guddoomiyaha senatka wuxuu ku wargelin doonaa maaragtay inuu xilka qaadista rigaadi gashago ay dhacday marka howsha waxay u wareegaysaa aqalka sare marka markuu warqadii ka socoto hogaamiyaha ama guddoomiyaha baarlamaanka hoose hogaamiyaha baarlamaanka sare wuxuu iskugu yeri doonaa baarlamaanka sare marka resolutionka ama go-aanka dhanka ah ka imaaday baarlamaanka hoose ayuu wargelin doonaa markaa kadib waxay go-aamin doonaan inay guddi oo toban iyo kow ayay soo saarayaan kuwaas ayaa dembigii maaragtay ka falanqaynaya marka kadib way usoo laabanayaan baarlamaankii ay usoo laabanayaan arrintii ayaa lasoo bandhigayaa marka way dhegeysan doonaan abookaatiyaasha maaragtay ka socdo labada dhinac ragaadi gashaagowa iyo national assembly ka socdo ayaa doodi doonaan arrintii marka waa la falanqaynayaa waa la dhegaysanayaa marka kadib baarlamaankii ayaa isku laabanayaa waxay go-aan ay soo saari doonaan ninka ma xilka ma laga qaadaya lagama qaadayo ayagaa marka ay isku laabanaya marka ayagaa go-aan ka gaari doono dhinaca kale sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu tilmaamayaa in xiisada siyaasadeed ee wadanka ka jirta ay uga sii dari karto mooshinka xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenka kenya waxaay ila tahay inay uga sii dari doonto dowladda kenya muddo badan ayay waxay kusoo jirtay banaanbaxyo iyo maxaanku irahdaa waxyaabo badan oo isdabajooga dowladdii oo laba jeer la bedelay dib loo bedelay iyadoo la qancinaya dadka haddana waxaad moodaa in ay dhibaatooyin siyaasadeed la soo darseen laakiin sharciga iyo constitutionka wadanka aada buu u adagyahay procedure baa la maraa marka waxaa dhici karta in banaanbaxyo ay dhacaan laakiin waxyar wa iska qaboobi doonaan wakhtiga markuu gaaro la-ana dadka ma awoodaan dhibaatada iyo crisiska iyo maxaanku irahdaa sicir bararka jira aawgeed waxay ila tahay in xoogay la dareemi doono bacdama madaxweyne ku-xigeenka qabiilka ugu ballaaran oo talada hay jiray uu ka dhashay haddana ay suuragal tahay dhowr maalin in la bannaan baxo laakiin ma filayo in wadanka dhibaatooyin aada u waaweyn ay imaan doontaan sida ila tahay intisaar saale xuseen v o a nairobi